galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab khamiisa bisha sebteembarna ay tahay labaatan iyo lix sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararkana waxaa ugu waaweyn muwaadiniin australiyaana oo isku dayaya inay ka baxaan dalka lubnaan ayaa sheegay inay arrintaasi aad u adag tahay iyadoo weli ay socdaan dadaallo caalamiya oo lagu doonayo in dagaal buuxa halkaasi uu ka qarxo ra-iisul wasaare antony albanisina waxa uu sheegay inuusan waxba ka bedelayn siyaasadda la yidhaahdo negative girinka oo ah canshuur dhaaf loo sameeyo dadka guryaha maalgashada xubno ka tirsan bulshada lebaniiska ee australia ayaa sheegay inay isku dayayaan inay maqalaan ama dhegaystaan baaqi dowladdu ay ugu sheegtay inay isaga baxaan lubnaan laakiin arrintaasu ay adag tahay wasiiradda arrimaha dibadda dalkan australia penny wong ayaa sheegtay in muwaadiniinta australia ee lubnaan ku sugan looga baahan yahay inay sida ugu dhaqsaha badan dalkaasi ka baxaan ayna qabsadaan diyaaradaha ugu soo horeeya iyagoo aan eegeyn halka diyaaraddaasi ay marayso miss wong ayaa sheegtay in colaadda hadda ka socota lubnaan ay macnaheedu tahay in garoonka diyaaradaha ee magaalada bayruud ay dhici karto in waqti dheer uu xirmo oo cidna aysan ka dhoofi karin isla wararkaasi ayaanu ku jirnaaye wasiiradda arrimaha dibadda penny wong ayaa sidoo kale ciidanka israa'iil waxa ay uga digtay inay markaasi galaan dhulka lubnaan taliyaha guud ee ciidamada militariga israa'iil hersi halavi ayaa ciidanka israa'iil u sheegay in duqeymaha lagu wado hadda dalka lubnaan oo lagu beegsanayo kooxda mintidiinta ee xisbullaahi ee iiraan ay taageerto ay tahay mid loogu diyaar garoobayo howlgallo dhulka oo lagu qaado dalkaasi dhanka kalena xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa golaha amniga ee qaramada midoobey waxa uu u sheegay in lubnaan ay ku socoto in halkaasi cadaabi ay ka dilaacdo golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa yeeshay kulan gaara oo looga hadlayo xaaladda dalka lubnaan iyadoo dalal badan oo ay qeexeen walaaca weyn ee ay ka qabaan colaadda halkaasi kasoo cusboonaatay master guteres ayaa sheegay in israa'iil iyo xisbulaahiba looga baahan yahay inay xaaladda dejiyaan golaha ammaanka qaramada midoobeyna ay tahay inuu ka wada shaqeeyo sidii loo joojin lahaa dagaal ballaaran oo halkaasi ka qarxa oo uu sheegay inay dhici karto inuu noqdo mid masiibo ah dowladda lubnaanna waxa ay sheegtay in duqeymaha israa'iil ay ku qaaday dalkeeda ay ku dhinteen konton iyo kow qof oo kale ayna ku dhaawacmeen laba boqol iyo labaatan iyo saddex qof oo kale taasoo tirada guud ee lubnaan ku dhimatay toddobaadkan gaarsiinaysa dad ka badan lix boqol oo qof dowladda lubnaan ayaa sheegtay in boqolaal kun oo qofna markaasi ay ku barakaceen colaadda dalkan oo ay degan yihiin dad gaaraya shan iyo bar milyan oo qof israa'iil ayaa iyadu sheegtay inay beegsanaysa oo keliya xarumaha xisbullaahi ee dalka lubnaan ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa meesha ka saaray inuu wax ka bedelayo siyaasadda dowladda ee ku aadan waxaa loo yaqaano negative giring oo ah canshuurdhaaf loo sameeyo dadka guryaha maalka gashada taasoo la sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu siyaasad uga dan leeyahay uuna leeyahay inuu ku shukaansado xisbiga greenka oo loo ansixi siyaasadaha dowladda master albanisi ayaa shalay isagoon waxweyn kasoo qaadin balse si toosa u diidin warar sheegaya in dowladdu ay doonayso inay tala weydiisato wasaaradda maaliyadda oo ku saabsan sidii loo yareyn lahaa lacagahaasi canshuur dhaafka ee loo sameeyo dadka guryaha maalgashada dhanka cimiladana maanta magaalada melbourne waa daruuro iyo afariyo toban digrii sydneyna waa roobab iyo dabaylo iyo siddeed iyo toban digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay eber dhibic lixdan iyo toddoba senti oo doolarka mareykanka ah